الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا waxay noo soo socday mukhasisaadkii mutasilka ahaa waxaanan soo aragnay istifihii iyo bal shardigii sifadiina waxbaan ka soo aragnay sifadii baynu ku soo jirno bal marka waxa sifada looga jeedo iyo marka ay noqonayso sifadu mid takhsiis keenaysa iyo marka aanay keenahayn oo dee oo marka aanay mafhuum muctabara lahayn baan soo aragnay imika waxay noo yar dambeeyey uun amhilo wax kaba mid ah oo kitaabka inoogu sheegnaa kuwii baaban ka bilaabaynaa fa masalan qowlkaagii aad tidhi ama qawluka lisaaxibik iqra'i lkutuba annaaficata fi lbeyt bal cibaaradan aad tidhiba shaksi kale adoo la hadlaya waxaad aqridaa kutubta waxtarka leh ama nafciga leh aqalka dhexdiisa ku aqri cibaaradaas fa ina qowlaka lisadiiqika iqra'i lkutuba aad tidhi caamun fii kulli kitaab lafdigan alkutub dee waa kaas waa jamaca al-aan cahdiyahayn ay ku sugan tahay marka wuxuu inoo faa'iideynayaa cumuum buu leeyahay iyo shumuul oo kitaab kasta oo la aqriyo lafdigani waa ku dhacaya walaakina alwasfa wasfigan binafci nafci lagu adigu sifeeyey qasara uu gaabiyey oo xukma alqiraa'ati qiraa'ada xukumkeedii cala annaafici kutubta kii naafica ahaa ee waxtarayey ee minhaa kutubta kaba mid ahaa ayuu ku koobuu ku gaabiyey wa akhraja uu saaray maa caddaa daalika wixii aan dee naafic ahayn ee madkuurkaa ka soo hadhay oo dhanba uu saaray imika halkan waxa weeyaan alkutuba markaan eegno waa lafdiga cumuumka leh ama inoo shamlinaye wada ku dhacaya wixii kitaab lagu magacaabayay oo dhan marka laakiin annaaficata nidhaahno waa halkii aan u jeednay oo waaba mukhasiskii mutasilka waana sifo waana bal sifadii dee waxa weeyaan aynu ti uu mathal ahaa kuma koobna unoo sifadii naxwada ama nactigan kuma naqaanayba weeye laakiin dee macnaha sifada ay halkan loo isticmaalaa ka shaamilsan un saan soo ogaanay marka haddaba annaaficatadan maanta qeydkan kitaabkii lagu qeyday inuu yahay kaa ama kutubta taa naaficada ihi dee cumuumkii iyo shumuulkii alkutub ay lahayd ayay qeyb ka mida saartay oo ah wixii aan waxtar lahayn een ruuxa nafci ugu sugnayn kaa lama farayo inuu aqriyo aqrintii lalahaa aqri kutubta wuxuu ku koobnaanayaa marka kutubtii sifadan laga helayey saas baa imika bal markaa sifada takhsiiskeedii yahay welibana uu wadaa waayo sifadayn ku soo ogaanay inay sifadu ka caamsan tahay sifadii naxwada laguma yaqaanay oo bal maalan markaas xaalkii iyo darfigii iyo tamyiiskii iyo waxyaalahaasoo dhan bal imika halkan laba raacinayo oo ay dee noqonayaan iyo wixii kale bal matalan san oo kale bayaan ama takhsiis u keenaya noocan marka misaalkii bay wax inoogu dambeeyaano muxuu yihi ba'da wakadalika sidaas oo kale iqra'i lkutuba qowlkan aad tidhi iqra'i lkutuba caamun fii kulli makaan meel kasta ayuu caam kuyo ujeeddadu kitaabka aqrintiisii kol haddaan meel lagu qaydin dee haddii masjid dhexdii aad ku aqridid haddaad aqal ku aqridid haddaad meel dariiqa ku aqridid adigu meeshii lagu aqriyaba lafdigan cumuumkiisa iyo shumuulkiisuu wada gaadhaya muhimka ruuxa waxaa laga doonaya inuu kutubtii aqriya un bal naafica ahayd ama ha ku aqriya masjidkaas cibaaradii shumuulkaasay lahayd walaakin qowluka qowlkaagan aad tidhi eed raacisay fi lbeyti aqalka ku aqri aad tidhi qasara uu gaabiyeyoo alqiraa'ata qiraa'adii laysfarayey fii makaanin meel buu ku koobay duuna hayrihi meelihii kale ee makaanka ahayn hayrkii oo de waa aqrintu inay dhacdo aqalka dhexdiisa marka halkii ay ahayd iqra'i lkutuba naaficata ay kii masjid lagu aqriyayo ama aqal ama meel kaleba lafdigu inoo wada gaadhayo inoo shamlinayo cumuum xaggaa kaba sugnaa marka filbeyti la yidhaaho dee meelihii kalen aqalka ahayn buu qiraa'adii kitaabka laysfarayay kaba saaray iyadna takhsiis bay keento laba takhsiis baa meesha inoogu sugan labadubana sifada baabkeedii weeye mithaal saddexaad waa qowluka qowlkaagii aada odhanaysay shaksi idaa xadarta mubakiran adragta darsa alawala waa ruuxii wax dhiganayaybaa haddii aad timaadid waqti adigoo dee soo xaal aad tahay mid soo kallahayo hore u imanaya casharka hore kuma dhaafayo oo dee haddii dhowr casharba la yska dhigayo sida dee madaarista nidaamiga iyo wixii la midka ah xisasta lahaa ama cashar dhowr casharba masjidkii la yska dabagelayo ruuxii hore u yimid dee waa kii hore waa joogaa laakiin kii dib dhacay waxaa la arkaa kii hore waa dhaafayaa kuwii dambe ayaabu soo gaadhi karaa haddaba hadalkaa aad tidhi idaa xadarta mubakiranna waa maanta sifadan u jeedno xaala tahay mid soo degdegayo hore u imanaya adragta darsala wala fa xadarta lafdigan xadartadani caamun fii jamiici alaxwaal axwaasha dhammaanteed buu caam ku yaho haddii aan ku daynoon hadalka uu ahaan lahaa idaa xadarta adragta darsa alawal dee hadduu hore u yimaado uu soo kalahaya hadduu dib dhacaba hadalkan waa fii jamiici maa axwaal uu inoo shamlin lahaa oo kol haddii xuduur isaga laga helay idraagiina waa dhacayay bay meesha noqonaysaa laakiin marka idraagga ama xuduurkii lagu qayday mubakdee kaa tabkiirka leh kaa uu ruuxu hore u imanayo uu soo kallahayaba maxay noqotay lafdigan xaalkii waana sifadan macnawiyada ah waxay dee bal maalan ay saartay ama ay keentay takhsiis oo wa mubakiran takhsiisun lahu takhsiis bay u tahay oo dee xaalku ruux caamilkiisa waxa weeyaan qeyd buu u yahay saaxibkiina wasfibu u yahayba oo waa sifadan imanka macnawiyadiiu sheegayo haddaba lafdigan mubakiran takhsiis bay keentay xuduurkii shamlinayay fii jamiici alaxwaal bay ku koobtay kaa uu la jiro tabkiirka hore loo yimaado laakiin xuduurkii la dib dhacay meeshii uu kaba baxaya bal taasi waa amhilo dee luqa ahaaneed un aadna waxaa usii mudnayd meelahan amhilo qur'aankoodee kala duwanu inay noolaba yimaadaan shardigana kollay waan soo aragnay oo dee umuurihii bal ay laba yimaadeen walow aynu aayad qur-aan soo aragnay shardigoo kale bal aayaadkan dhaxalkoo keliya haddaad qaato intaasoo shardibaa kusoo wada noqdo oo macnahan takhsiiskaa wada keenaya haddaba iminku aayad qur'aana inoo soo socotahay wuxuuhi wa min amhilati takhsiisi takhsiiska bisifati sifa wax lagu khaas yeela amhiladiisa waxaa kaba mid ah qowluhu tacaala ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات أيضا إلهي سبحانه وتعالى وحي نوغب الشيغي روحي أود iyo qudro aanu herayna masaca iyo qaniinimo uu haweenay xor ah ku guursado oo almuxsanaat imika halkan waa alxaraa'ir waa kuwii xorta ahaayo waayo fatayaatikum almu'minaat ayaaba muqaabilkoodii ah haddii kuwaa la kari waayo kuwan in la guursanayo de ixsaankuna xagga markaan eegno qur-aanka macnahan dee waa u yimaadaa bimacna cifa oo dhowrsooni iyo waxyaalahaasna ixsaanku waa u yimaadaa dee taswiij oo kale fayda uxsinna oo kale guur oo kalena wuu yimaadaa islaamnimona lafdiga ixsaan dee waaba uba yimaadaa waxaa kaloo u yimaada alisaaba binikaax oo ruux oo dee nikaax hagaagsan haweeney ugu taga ama nikaax saxiixa haweeney ugu tago waa kii waajibinayay rajmiga ama rajmiga keenayay macaaniduba kolley qur-aanka way ku leeyihiinba amhilo ama dee taas haddaba halkan waa xaraa'irtiie kaa isagu dawl ama dawlkuna waa sacadii iyo qaninimadii aan taas dawl xag dawl aan karin awood baanu u lahayn meherkii iyo wixii xaggan ugaba baahnaa haweeney xore inuu kuba guursado uu taas baanu uba lahayn marka maxaa ilaahay u baneeyey kaasi waa waktigay jirtee fa mima malakat aymaanukum waxaa ruuxaasi ee u bannaan markaas inuu guursado dadka gacmihiinu ay hanteen ee min fatayaatikum almu'minaati addoommaha dee mu'minaadka ah kaba mid ah fatayaatna jamcu fataatin weeye fataat iyo fatanna markay addoon ama addoon loo isticmaalayo ka yar iyo ka weynba ama dee waa loo isticmaalaa waloy taasi ka duwantay ruux hore haddii loo isticmaalayo fatan iyo fataatba dee waa ibtidaau shabaab unbaaba waktigaasi uu yahay ruux hadduu weynaado ama intaa kaba koro fatan iyo fataatna lama odhanayo waa sida waxaa la mida jaariyo oo kale iyo ghulaam oo kale marka dadkaa xortaa loo isticmaalayo khulaamna de waa ilmaha markaa uu dhashay ilaa uu bal kaba de korayo u ka roonaanayo injaariyana waa inantu ilaa intaa ay da dee ay ka roonaanaysana intaa ay yartae dadku ay dee bal reerahoodu ay dirdiranayaan ee ilaa itaa kaba koraysa ayaa jaariya lagu magacaaba laakiin markii addoon loo isticmaalayo dee luqadana inooguba sugan jaariya iyo khulaam mid yar iyo mid weyn baa loo isticmaalaa kuwaasna xagga addoomaa tanna waa saas oo kale haddaba maxaa ilaahay subxaana wa tacaala ruuxaa kari waayey haweene xore inuu guursado ayaa maxaa loo baneeyey addoon inuu guursado waayo de hadduu karayo tan kale addoontii uma banaano weliba addoontiina waxay leedahay sifadan inoola soo socoto min fatayaatikum lmu'minaati iyagu fatayaadkiinii mu'minaadka ahaa marka wuxuu yihi falafdatu fatayaatikum lafdigan fatayaat caamatun waa lafdi caam oo haweeney kastoo addoonaba waa lafdi gaadhayo oo shamilinayo cumuumkaasay leedahay laakiin khasasataha waxaa khaas yeeshay asifatu sifadiibaa waxay ku khaas yeeshay bilmu'minaati waa fatayaadkii mu'minaadkaayoo haddii ay addoonba tahay laakiin aanay mu'mino ahayn dee ruuxii ama ninkii uma bannaano muslimka inuu guursado tan baa xukumkii guurkaasi marka weliba shardigaa hore lawaa la helo oo ah inaanu haweeney xorre ah guursan karahayn si aan addoomihiida carruurtai addoommo uga noqon dee canad iyo zinana uu kaba baqanayo sida shardiga iyaduna kuba sugan qur-aanka inooguba sugan marka labadaa shardi la helaa guurkani uu bannaanaanaya marka muhimku muxuu yahay uun lafdigan almu'minaat waa sifo maxaanay takhsiis bay faa'iidayso fatayaatikum dee waxay ahayd baa kollayna alfaadii cumuumkay kaba mid tahay oo idaafadan baa keentay inay alfaadii cumuumka kaba mid noqoto waxay shamlinaysay kulla fataatin bay shamlinaysay ama addoon kastay shamlinaysay markii almu'minaadka la yidhi waxaa baxay hayr ama dadkii aan mu'minaadka ahayn baa baxay waa takhsiiskii sifada shardu takhsiisi bisifati haddaba takhsiiska sifo wax lagu khaasli khaas yeelayo shardigiisa waa ka cunwaanune wayushtaradu waxaa loo shardiyayaa lidaalika takhsiiskaas sifa ay wax khaas yeelayso an takuuna inay noqoto asifatu sifadu mutasilatan bilmawsuufi lafdan waxaa la sifaynaya mawsuufka ah mid la xidhiidhsan lafdi ahaan iyo dhawaaq ahaan kula xidhiidhsan bal marka bal markaa in lafdi ahaan yaloo xidhiidhsato hore aynu tan usoo marro dee mukhasisaadkanba kol haddii la leeyahy waa mukhasis mutasila aynu soo marrayna waa kaa lafdiga caamkaa la xidhiidhsanaya si istisni iyo shardigii aan kuba soo aragnun bay sifaduna ay tahay iyo qaayada inoo dambaysa iyo bedel bacdigaasi oo dhammiyo waa wax la xidhiidhsanaya waxan ay khaas yeelayaan oon ka hadhaynoo lafdi ahaan kula xidhiidhsan ee halkan sideesan xalayba soo ama habeenkii hore soo sheegnay haddii sifadu ay horeyso dee iyo haddii ay dambaysaba takhsiiska way faa'iideynaysaa hadday dee mafhuum muctabara leedahay oo waxyaalihii mawaanicdii ictibaar mafhuum meesha hor joogsanayay meesha aanay jirin labadaba ee dee xaggii istifnihii oo kale kama horeeyo saynu sooba aragnay dee markaa isagu kama horeynayo waxaan dee uu isaguba takhsiisinayo ee mustathaaminhuga kama fi shardi wاlاstinaa الtakhsiiصu bاlgaayati gaayo oo wax lagu khaas yeelo waa mukhasisaadkii mutasilkaaba wali inoo socda gaayada halkana waxaa looga jeedaa uun inuu lafdigii caamka ahaa ee cumuumka lahaa ama shumuulka lahaa dabadeed uu yimaado xaraf xuruuftan gaayada kaba mida ee ilaa iyo xataa uu inooga soo qaadanayo dee laamtuna way noqotaa markay bimacnaa ilaa tahayba way noqotaaye waa inuu macnaha shumuulka iyo cumuum kale ama lafdigan caamka ee la khaas yeelaya weeye takhsiisu kuba imanayo dabadii uu yimaado xaraf xuruufta haayada kaba mida in amhiladiisa arki doono taas baa haayada waxaa looga jeedaa horta halkan ay tahay macnaha luqa ahaanna waa kan inoo sheegayo wuxuu yidhi gaayatu shayi nihaayatuhu waa shayga dhammaadkiisa ayaa haayada haayihiisa la yidhaa ujeeddada halkanna waa ta aan sheegay halkan laga leeyahay markaynu joogno walaha waxaa u sugnaaday haayaha waa haayahan takhsiiska keenaye adawaatun adawaat daalatun calayha tilmaamayo oo dee faa'iideynayo oo iyaguba ah dee xuruuftii gaayaha loo adeegsanayey taas baa adugu waxa weeyaan ay leedo hiya adawaadkaasna ilaa wa xataa laamkan sheegayaana waa bimacnaa ilaa marka uu yahay haddaba muxuu yidhi wahiya iyadoo allatii tii weeye yataqadamuhaa uu ka horaynayo hormarayo cumuumun cumuum yashmulu shamlinaya maa bacdahaa waxa ka dambeeya liannahaa gaayihii marka tukhriju waxay saaraysaa maa bacdahaa wixii iyada ka dambeeyey min cumuumi maa qablahaa waxa ka horeeya cumuumkiisa oo halkan waxa ay mu'alifiintani ay inoo ay yidhaaheen oo inoo faa'iideynayaanba markan gaayadu takhsiiska keenaysaa waa marka cumuum iyadana gaadhayo haddaan gaayahani jirin cumuum shamlin lahaa waxaa gaayada ka dambeeya markuu ka horeeyo weeye ee haddii waxa ka horeeya aanu cumuumkaa lahayn oo haddaan laba lala iman baa bal maalan gaayihii kolley aanu waxaa dee bal maalan maanta la saaray ee lagu saareeyo gaayihii hadalkani aanu gaadheen iyada macnaha gaayaha waxaa loola yimi waa ama taqriirtaa hore iyo taakiid iyo waxyaalahaase noocan takhsiiska faa'iideynaya maaha bal mithaalna marka dambe aan sheegi doonaaye laakiin hadalku waa macnaha uu xambaarsan yahay oo ah markan gaayahani takhsiiska keenaya ee mukhasisaadkan uu inoogu jiro waa inuu cumuum ka horeeyo cumuumkaasna waxaan gaayaha ka dambeeya haddii aan gaayaha lala iman waa wax socon lahaayoo isagana wada gaari lahaayoo shamlin lahaa markaas bay gaayadu takhsiis faa'iideynaysaa mithaalkuna waaba kan mithaaluha qaala lahu qaala tacaala waa ilaahay qowlkiisiiba uu yidhi ama qowluhu tacaala qaatilu aladiina laa yu'minuuna biاllahi walaa biاlyowmi اlآakhiri walaa yuxarimuuna maa xarama allahu warasuuluh walaa yadiinuuna diina alxaqi min aladiina uutuu lkitaaba xataa yucdu ljizyata can yadin wahum saakiruun ayadda dee bal macnaheeda guud waxa weeye ilaahay baa wuxuu ina farayaa kuwa aan ilaahay iyo maalinta qiyaamo aan rumaynahayn waxaa ilaah iyo rasuulkiisa ay xarimeenna aan dee xurmadiisaba ictiqaadin ahayn kana dheeraan ahayn diintii xaq ahayd aan ku dhaqmahayn oon ka diin yeelanahayn oo ah kuwa ahlu kitaabka ah inaan la dagaalano oon la jihaadno laakiin maxaa ilaahay taa qaayihiisa kaba dhigay oo dagaalku inuu soconayo ilaa la gaadho waxaasoo la helo taas uu kaba dhigay waa ilaa ay ka bixiyaan jizyo jizyaduna waa dadkan ahlu dimaa la yidhaaho waxaan qadarkan kooban ee bal muslimiintu waxa ay bixinayeenba xataa aan gaadhaynee zakawaadki iyo umuurihii kalaba ahaa ee iyaga laga qaaday ay markaa ku yeelanayaan dee wixii xuquuqee dadku ay lahaayeen ay meel la degan yihiin taas ay kuba yeelanayaan ximaayadoodii iyo ilaalintooduna ay markaa dee saarnaanayso ciddii muslimiinta ee iyo muslimiintii guud ahaan iyo ciddii madaxdooda ahayd waa mablqa waa rag unbaa laga qaadaa weliba awood laho karaya oo markaa bixin karayeen haddaba ilaa arrinku laakiin dee macnay xambaarsantoo ah inay dee ogolaadeen guud ahaan xukunkii islaamnimo iyo ay taas aqbalsan yihin ay ogol yihin baa meeshii taalla ilaa ay jizyadaa bixinayaan oo ay iyagoo dullaysan dee kollay nin waxaa bal aanu kaba raalli ahayn ama aanu doonahayn isagii aanu dee baatin ahaana u aqoonsanayn dee haddana bixinayaa waa nooc dee siqaar sakaarba way haddaba iyagoo dullaysan ilaa ay wixii bixiyaan jizyadii oo macnuhu markaa muxuu noqonayaa gaayahan iyo tan dagaalkan layna faree ama lala dagaalamayo qolada ahlu kitaabka ahaa haddii bal gaayadani aanay iman xataa yucdu ljizyata can yadin wahum saakiruun waxay ahaan layd in lala dagaalamo dee ilaa xataa yashhadu an laa ilaha illah ana muxamadan rasuululahayo bal ay dee aqbalaan islaamnimo laakiin maxaa dhacay in dagaalkii gaayihiisii lagaba dhigay inay jizye ogolaadaan bixiyaanna macnuuna kol haddii dee taa la gaadho ay jizyadii ogolaadaan ay bixiyaan dagaalkoodii waa la daynayaa wayo markaa lala dagaalami maayo bal dee taas ximaayo iyo difaac haddii cid kale soo weerartayaabay mudanayaan iyo naftoodii iyo maalkoodiiba inay u aamin noqdaan xuquuqdiina ay yeeshaan dadka ay meel la degan yihiin ay lahaayeen wixii bal iyaga kaba khusaynayay marka imarkaa gaayihii maxay keentay takhsiis arrinkii aan marka dhoweyd sheegayna ama cibaaradooda kuba sugnaydna cumuumkii waxaa gaayaha ka dambeeya shamlinayay waa ka horeeyaayo haddaan gaayadan iman dee dagaalkii hala waduun bay ahaan layd ilaa ay ka islaamaan sidaa dee mushrikiinta iyo kufaarta kale loola mucaamaloonayo cumuumkaasaa socon lahaa markaa kaayihii wuxuu keenay takhsiis cumuumka waxaa ka dambeeyey shamlinayay haddaan kaayadu iman la khaas yeelo oo fa inamaa qabla algaayati gaayada waxaa kaba horeeya wa huwa alamru biqitaalihim amarkan laysfaray weeye in lalaba dagaalamo caamun horta waa caam yashmulu wuxuu shamlinayaa kulla axwaalihim axwaashooda oo dhan buu shamlin intaa ay dee sifadaa ku sifoobayaan inay ilaah iyo maalinta qiyaamaha rumaynahayn inay wixii ilaah iyo rasuulkiisu xarimayn aanay xarimahayn ee bal diintii aanay aqbalahayn oonay ku dhaqmahayn diintii xaq ahayd intaas waa axwaashooda ilaa intay sifadaa ku sifaysan yihiin falowla taksiisu bilgaayati gaayo taksiis lagu khaas yeelaa taksiiskan gaayo wax lagu khaas yeelay haddaanu jirin lakunnaa waxaan ahaan layn ma'muuriina kuwa la faray ama la faro biqitaalihim dagaalkooda lala dagaalamo sawaaun acdow aljizyata dee waxaa markaa ha bixiyeen jizyo am lam yucduuha ayaanay bixinin hadday bixiyaan iyo haddaanay bixinba in lala dagaalamo ilaa dee ay sifadaas hore ay isbedelayso oy dad mu'miniina noqonayaan ayaa arrinku ahaan laha gaayahan baa xukumkii halkaa hore ku joojisay haddii jizyala ay aqbalaan oo ay bixiyaanna noqotay inaan lala dagaalamahayn marka bal hadalkii hore haddaan ku celiyo subkiga weyn waa imaamkan taqiyudiin la yidhaaho ee ninkan dee dabaqaatu shaafici alkubra iyo jamcu jawaamic ayaa aabihii weeye taajudiin baa kaa la yidhaahaa dee kollay rag kaley walaalahayna waa jirta ama qoys weeyaan kollay cilmiga ka shaqeeyey dhama bal markaa athar weyn iyo khidmo weyn ku wada lahaaye imaamka weyn weeye subkiga weyn ay yidhaahaan waa taqiyudiin cali bnu cabdilkaaf ayaa wuxuu yidhaahaa usuuliyiinta hadalkoodan ay leeyihiin ina algaayata min almukhasisaat gaayuhu wuxuu ka mid ay tahay waxyaalaha wax khaas yeelo waa tan aan hayno inamaa huwa idaa taqadamahaa cumuumun yashmuluhaa waxun baabay taasi ku kooban tahay haddii uu gaayaha ka horeeyo se masale aayaddan aan hayno cumuum waxaa gaayada ka dambeeya shamlin lahaa low lam yu'ta bihi haddaan gaayadii lala iman laakiin hadday dhacdo kollay aanu halkaa arrinku iyo xukumkaasi gaayahan kolley uu joogsan lahaayo waxaa gaayada ka dambeeyey aanu gaadheen markaa gaayadu markaa mukhasiso ma noqonayso taakiid ha noqoto taqriir haba noqoto bal maalan xadiidkii ahaa rufica alqalamu can asabiyi xataa yaxtarima ma xataa yabluq wa can ilnaa'imi xataa yastayqid wa can ilmajnuuni xataa yufiiqa ma xataa yabra bal xadiidkaas oo kale gaayahan baa kuba sugnaa macnuhuna haddaan jumlada ugu horreeya qaato waxayd qalamkii waxa laga kor yeelo laga qaaday oo ujeeddadu aan loo qor ahayn dee waxaa dembibaa qalamkii takliifka ilmihii ama kii yaraa ilaa uu ka qaangaadhayo xataa yabluqa dee weeye maanta qaangaadhkii ama dee qaayihii bal imanka haddaan eegno xataa yabluqa xadiidkii aanu iman oo intaasi aanay laba socon oo la yidhaha rufica alqalamu can maalan cani sabiyi lagu daayo macnahan xataa yabluqa ka faa'iidaysan inumaan ka faa'iidaysan lahayn waayo sabigii waa qablalbuluuq unbaa magacii la yidhaahee kol hadduu qaan gaadhay sabinimo waa ka baxay oo markaa xukumkii marka hore ahaa qalamkii waa laga kor yeelay kollay meesha waa ka bixi lahaa xataa wacaninaaima xataa yastaqidna waa sidaasoo dee ruuxu intaa uu hurdo ayaa qalamkii laga kor yeelay xataa yastayqidana cumuumkan bal aan taa ka faa'iidaysanna cibaarada hore wax bacdal istiiqaad shamlinaya asal ahaan maaho dee kol hadduu tooso ruux hurdo maaha kol hadduu tooso ruux hurdo maahaoo xataa haddaan la odhan xataa yastayqida oo lagu daayo uun rufica alqalamu cani naa'im oo kale naa'imkii waa laga kor yeelay macnahan ka fahmaynaa muxuu yahay waa inta uu hurdo kol hadduu tooso dee maaha naa'im markaa xukumkii ma jiro oo kale markaa gaayahani meesha yimi waa taakiid macnaha kollayba halkaa inoogu sugnaayo ujeeddadu kama horeeyo cumuum haddii aan gaayahan lala iman inoo socon lahaa oo inoo shamri lahaa taasoo kale imanka dee mukhasisaadkii kuma darayno oo mukhasis ma noqonayso ee tan mukhasiska ee halkan aan ku haynaa ee bal cibaaradan guud haba timaada kutubtii usuulka gaayadu mukhasisaadkay kaba mid tahay waa marka uu ka horeeyo sida cibaaradoodii horena inooguba sugnayd cumuum haddaan gaayada lala iman dee xukumkiisan iyo waxaan ka qaadanaynaa waxaa qaayada ka dambe sii socon lahawn oo qaayada waxaa ka dambayna xukumka mustamir buu ahaala saa dee qitaalkaasi waa socon lahaa uun haddii aan qaayadani aanu iman oo dee ma joogsadeen haddii intaa wasfiga ay ku sifaysan yihiin hore ee keenay la dagaalankoodaba weeye bal arrinkaasaa jiro waana masale muhima ooy tahay dee ruuxii cinaayo usuul u leh inuu si gaara u baraarugo maha macnuu qaayo kasta inay taksiis keenayso ma aha ee waa qaayihii cumuum ka horreeyey shamlinaya waxa ka dambeeya taas baa taksiis keenaysa amaa ta kale taakiid iyo taqriir iyo macnahaasunba haayadu noqon kollay dee meelo kaleo waxyaala ay baxsiyeen halkan ama usuuliyiinta ha noqoto ama qol dee luqa ahaanba haba noqoto dee naxwadii oo kale qolooyinkan u yar cinaayado umuurahan sida dee ibnu hishaam oo kale kitaabkiisa muqnilabiib oo kale hay-ad u muhimkaa ama ha noqoto qolooyinkan culuumulqur'aan kutubtiisa roorool leh sida saaxib alburhaan zarkashi oo kale ama saaxib alitqaan suyuudi oo kale waxay qayb kaba ah oo dee usuulkana qayb weyn kaba ah laakiin kitaabkeenu inoola soo dhigane xuruuftan iyo bal inta badan soo noqnoqotee macaanaha leh macaanidooda iyo ka hadalkooda iyo taasoo kale dee culumtaan sheegayana way kagaba wada hadlaan marka masaley soo qaadaan ilaa iyo xataa bal markay caadi ahaantay taksiiskan haddaan la gaadhin ilaada waxaa ka dambeeya ama waa qaayihii miyuu gelaya hadalkaa hore xataadan iyo xataada maxaa farqiya udhexeeyo dee kolkol xataadu way shamlisaa dee ilaadna kol ay shamlisiyo kol aanay shamlinba way jirtaa sade ila mirfaqayni oo kale imaka labadii mirfaqna wax la maydhayo weeye san dee qaraa-in kale kaba qaadanayno laakiin kollay masaladaasi waa masale qaraa-in kuba xidhanoo kol ilaada waxaa ka dambaysa ay hadalkii hore iyo xukumkii hore ku jirtana way dhacdaa kol aanay kuba jirin xataa adna sidaas oo kale way dhacdaa labada xaalaba lakiin waxaan leeyahy un waa masalo meelaha kale ay kagaba hadlaanoo bal farqiga ilaa iyo xataa u dhaxayn kara haayaha khaasatan masalada u dhaxayn kara ayay tahay tay meelaha kale kagaba hadlaan التksiص bbdل الbعض تksiiskii wax lagu khaas yeelayay badl الbعض إidaa qulta haddaad tidhaahid أkrim الqwma qowmka karaame waa lafdi cumuum leh maamuusba weeye ashina markaani cahdiye ku ahayn oo dee qowm horood ka warramaysoo koobana aanu jirin waa qowmka الculamaaء markaa waa bedel waa culimada karaame minhum dee iyaga kaba mida cibaarada markaad tidhaahid meeshii maxaa yaala faqad abdelta waad bedeshay cumuuma alqowmi halkan waxaan filayaa min baa kaba dhacsan oo min cumuumi alqowmi lafdigan dee qowmka ee cumuumkiisii maxaad ka soo bedeshay waa dee lafdigan ah bedelulbacdi oo alculamaa ayaad lafdiga ayaad kaba soo bedeshay wajacalta waxaad ka dhigtay alikraama maamuuskii imaka halka hore kuba sugnaay akrim khaasan bihim dadkii oo dhan ma aha ee waa culimadii mid ku kooban baad kaba dhigtay marka faadalbedelu bedelka noocani mukhasisun wuxuu taksiis waxbuu khaas cumuumkii uu khaas yeelayaa cinda albacdi culimada qaarkood agtood wa huwa saxiixu qowlka saxiixa weeyo dee mithaal baaba inoo soo socda oo adigu waxa weeyaan haddaan wax maanici jirin bedel albacdi sidan oo kale marka uu yimaado inay wixii bal matalan hore la isbafaraya ama xukumkaa hore wuxuu ku koobnaanayaa ciddan dambe markaa cid baa kaba baxaysa oo ciddii dee ciddan markaa bacdigan aan ahayn ee wixii kale lafdiga hore shamlinaya laga soo bedelay lafdigan kaba caamsana ayaa meesha ka baxaya markaasna taksiisku faa'idaynaya wa min amhilatihi qowluhu tacala amhiladiisa waxaa kaba mida ilaahay qowlkiisii uu yidhi walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istadaaca ilayhi sabiila falafdu nnaas lafdigan annaas oo ilaahay yidhi walilaahi cala annaas caamun caam weeye waa dad oo dhan oo ilaahay waxa u sugnaaday oo dadka korkooda ugu sugnaaday inay beytkaa u soo xajaan yashmulu markaa lafdigan annaas markaan eegno wuxuu shamlinayaa almustadiica kii karaye wuxuu ku gaadho haystay iyo wahayra almustadiici naysba dad buu kaba mid yahay kan aan mustadiic ahayniye kii aan mustadiicayn lafdigan annaas way kuma sugan tahay falamaa dukira markii la sheegay bacdahu dabadi oo lafdigii annaas dabadi bedel lbacdi bedel lbacdi oo ah man istadaaca ilayhi sabiila kaas baa annaas tii hore bedelkaba waana dee waa qayb dadkii kaba mida ayaa xukumkii ama waajibnimadii xajka lagu khaas yeelay ayaa maxaa dhacay kaasi khasasa wuxuu ku khaas yeelay bilmustadiici kii karayay unbuu xajka wujuubkiisii ayuu kuba khaas yeelay marka waxaan aragnaa bedel albacd takhsiisna faa'iideeyey oo xukumkii hore wixii wada hoos imanaya ama laftiga hore caamkaa ciddii uu shamlinayey ee marka horena xukumkaasi uu wada gaadhi lahaa uu ku wada dhici lahaa ayaa qayb ka mid oo wixii aan dee sifadan ku sugan ciddan markaa bedelbacdiga aan ku sifooyn oo dhan baa xukumkii lagaba saaray bal markaa bedelbacdina takhsiiskaasuu keenaya mukhasisaadkii mutasilkahayd halkaasay inoogu dhammaadeen almukhasisaat almunfasila taqadama waa inoo hormaray oo horaan usoo aragnay tacriifu lmukhasisi ilmunfasili mukhasiska munfasilka ah een caamkiisii ama lafdigii caamka ahay uu khaas yeelayay kaba gooniya aan laba soconeen kuba xidhnayn taas oo tacriifku taas buu ahaaye horaynu tacriifkiisa usoo aragnay wa huwa haddaba mukhasiskan munfasilkii aqsaamun qaybo weeye nadkuru bacdahaa barhkood baan sheegaynaayoo dee ma soo wada dhammaynayna waxyaalihii kutubta kan ka roonroon ay sii oo dhigayaan sadee mafaahiimtii iyo waxyaalo ayaanu sooba dhigana laakiin in muhima ayuu inooga sheegayaao kollay in badan ama intii badnayd waan arkaynaa fii maa yali waxaa soo socdaan barhkood ku sheegaynaa altaqsiisu binnasi min alkitaabi aw isunna oo ka koobaad waxa weeye takhsiiskii waxa lagu khaas yeelayay nas naskaasi ama ha noqdo qur'aan ama xadiis haba noqdo oo ujeeddadu laftigan ama caamkii hadduu kitaab yahay iyo hadduu sunno yahayba haddii uu yahay mid bal matalan caamku ka horeeye khaaska xagga marka la eego wuruudka ama nusuulka ama uu kaba dambeeyey naska kale ee khaaska ah ee ama kitaab ah ama sunni'i waa khaas yeelayaa oo kollay takhsiiskaasna waxaa keenaya caamka iyo khaasku xagga dalaalada macnahoodan ayna tusayaan bay ku kala xoog badan yihiin oo caamku marka la eego waa kan takhsiiska had iyo goor kuba imanayo shumuulku uu afraadii oo dhan wada shumliyaa waa dalaalaad daniye ah ee qadciyo maaha laakiin waxay khaas ahaa ee in kooban ee bal matalan dalaaladiisu ay ahayd dalaaladiisu taa way ka xoog badan tahay oo dee qadciyaabay noqotaa markaa waxa ay noqonaysaa dee qaadicuna waa ka xoog badan yahay ama waa laga horraysiinayaa kii daniyada ahaa markaa adugu naskii qur-aan ahaa ama xadiis ahaa ee cumuum lahaa ama ha ka horeeyo ama ha ka dambeeyo khaaskane nas ama qur'aane ama xadiisi takhsiis waa takhsiisiyaa ama waa takhsiisinaya amtiladna waaba kuwan wa huwa isagu imaa aayatun waa kan mukhasiska ah ee naskii inuu aayad yahay tukhasisu khaas yeelaysa cumuuma aayatin aayad kale cumuumkii mitlu qowlihi tacaala waalmudallaqaatu yatarabasna bianfusihina halaaata quruu horena waanu soo aragnay dumarkii la furay waxay dee fadhiyayaan oo aanay guursanahayn oy ciddo tirsan saddex qor-i taas baa ilaahay yidhi qur-igu horena waanu soo aragnay marda kalena waa inoo dambeeyaaba ayaddu markaa bal cumuumkeeda eeg waxa kale iska daaya tarabasnayo bayodamey wada eego almudallaqaat waa lafdi caam ah haweeney kasta oo la furay ayaa lafdigani shamlinaya oo dee markaa afraaddii mudallaqaadka oo dhan lafdigani waa wada gaadhaya markaa maxaa aayadda aan ka faa'iidaysanaynaa haweeney kastoo la furay siday doontaba xaaladeedu haba noqotee inay ciddadeedu noqonayso saddex qur'iha ama duhri ha lagu fasira ama xayde ay noqonayso mararkaa waa lafdi caama ama aayad caama maxaa khaas yeelay waabatan khusisa waa la khaas yeelayoo minhu waa qowlkan ilaahay walmudallaqaata ee shamlinaya kulla mudallaqa ulaatul axmaali kuwii uurka lahaa waa laga saaray waxa saarayna waa aayad kale oo dumarkii iyagoo uurle la furo saddex qur'i oy tirsanayaan ma jirto xaggii ciddadii qowlkii ilaahay baana taa khaas yeelo waaba kan biqowlihi tacaala wa ulaatul axmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna kuwii uurka lahaa cidda baxoodu iyo ajasha haddii ciddadoodu ay ku dhammaanaysaa adigu haddii la furayo haddii laga dhintaba waa inay uurkaas dhigaan oo ay dhalaan kol haddii ay dhalaan ama muddadu ha koobnaato ama ha dheeraatee taasbaabay ciddadoodto way cidda baxayaan markaa maxay noqotay almudallaqaatu dii aan nidhi haweeney kastoo la furay ayuu lafdigani shamlinayaa waxaa xukumkaa ka baxay saddex qur inay ku ciddo tirsanayaan dumarkii iyagoo uure laba furay imanka mudallaqaad baan haynaa bal wakhusa minhu waxaa kaloo laga saaray oo laga khaas yeelay aydane almudallaqaatu dumarkii la furay qabla almasiisi is arag horti ninkii waa loo meheriyey haweenaydii ama gabadhii baa loo meheriyey ismay aragoo dee uma tegin ninkii oo haweenaydii dee umay kulmin ama ismay arag balbal dukhul ma dhicinba haddaan iskaba daayo dee khalwadii markaa qolooyinkii lahaa iyaduna waxay keenaysaaba dukuul baa laga la ictibaarinaya adugu ninkii may kulmin dee arag kale ha is arkeenbe haddaba haweenayda caynkaasana dee aayadda hore marka la furo oo ninkii haweenaydii intuu meheriyuun hadduu furo dee mudallaqa weeyaan oo laftiga almudallaqaat way hoos imanaysay aayaddaa hore haddaan xukumkeedii eegnana inay saddex qur'i sugto oo ciddobexdu noqotay ahayd laakiin aayad qur'aan oo kalea taa khaas yeeshay oo jaanibkaasna saarto waaba ilaahay qowlkiisii baa lagu khaas yeelay biqowlihi tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها إلahay baa isagoo inala hadlaya yidhi يا أيuهa الذينa آamنوا qرآaنka aad bay ugu soo noqotaayo sideetan meelood in ka badan أxad صaxaabadii kamida yidhiba haddaad maqasho ilaah oo dhan yaa ayuha الذينa aamanوu hagaag ugu dheer raarici ujeeddadu ama amar wax laysfarayo ayuunbaa ka dambeeya ama wax layska nahiyayo taasunbaa kaba dambayna soo daba timaada haddaba ilaahay wuxuu ihi dumarka mu'minaadkaa marka a guursataan haddaad guursataan oo haddana uma dallaqtumuuna min qabli an tamasuuna intaydaan is arag aydaan kulmin aa furtaan famaa lakum calayhina min ciddatin tactaduunaha idinka idinmay sugnaanin ragow dumarkaa korkooda ciddo aad tirsataan oo tidhaahaan ciddadayday kuba sugantao intaa ma guursan karto kol haddii dalaaq dhacay haweenaydani way madax bannaantao markaa dalaaqa dabadiiba waa guursan kartaa inay wax balmeedhii is-aragba muu jirin markaa maxay noqotay haweenaydii la furay qablalmasiisna aayaddaa hore way shamlinaysaye aayaddan baa iyadana saartay bal iyadana dee haddii haweenaydu aanay ahayn taas uur kale aanay ahaynna taa qablalmasiis la furay laakiin aanay ahayn dawaatulaqraa waa haweeney caadadiiba ka tagtayba weeye ama aan markaa hadday yartayba aan aragba isku arag adigun aan caado dhiig ka yimaada aanu jirin duhur iyo markaa xayd soo maraya aanu jirin kuwaasna iyadana ilaah baa subxaana wa tacaala iyadana inoo caddeeya xukumkooda oo iyaguna way ka baxsan yihiin dumarkan way kaba baxsan yihiin oo saddex bilood bay iyaguna tirsanayaan oo iyadana waa tii suuratu dalaaq taasi ay kuba tihi markaa saddexdan aayadood ee dambaba waxay khaas yeeleen oy qayb ay shamlinaysay oo xukumkii hore shamlinaya ay kaba saareen aayaddaa suuratu baqara waana aayad aayad kale khaas yeeshay taasi waa mid wa ima xadiidun yukhasisu inuu yahay arrinku xadiid yukhasisu khaas yeelaya cumuuma aayatin iyada halkan kollay naskiga waan arki doonaayo qur'aan ama xadiid miyuu nasikhi karaa aayad qur'aanaya kalaamkeedu waa inoo dambeeyaayo arrinku kol hadduu yahay takhsiis waana bayaanu muxii bal maalan xukumkii ama hadalkaa hore macnihiisii caddaynunbay tanna uba tahaye xadiidkii inkastaba yaanu la rutbo ahaanin qur'aankiie wuxuu khaas yeeli karaa cumuum aayadeed mithaalkiina waaba kan oo wuxuu leeyahay naskaas isagu markaa wax khaas yeelaya ima aayatun tukhasisu cumuuma aaya inuu yahay wa ima xadiidun inuu xadiid yahay wa amaabaa mala idiintaalla ee hadalku imaa buu ku socdaa weeyaan oo imaa weeyaan ee hamsadu markaaso wa ima xadiidun inuu yahay xadiid yukhasisu khaas yeelaya cumuuma aayatin mithlu qowlihi tacaala oo macnaa dee naskii baa jiray التخصيص بالنص من الكتاب والسنة وهو نص كاس إما آية وإما حديث يخصص خاص يلي عموم آية آية عموم كد حسيت إذكنا رسولك إلهي دي قول كيسي iyo ficilkiisiba halkan way inoogu imanayaanoo maaha qowlkii uun ficilkuna waa khaas yeeli karaaya mithlu qowlihi tacaala xurimat calaykum lmaytatu ilaahay baa wuxuu ihi baktiga ama maytada waa laydinka xarimay maytadna markaa maxay noqonaysaa wax kastoo baktiyey oo waxyaalihii marka kale aan cuni kari lahayna haddaan u baktiyin kol hadduu baktiyey inuu xaaraam yahay markaa maxaa cumuumkii soo geli kalluunkii badda ayaa soo geliya cumuumkan ayaxii baa soo geli sida dee xoolahan aan dhaqana iyo ugaadha iyaduna hiribkoodu bannaan yahay iyo waxyaalahaas oo dhammi ay u soo gelayaan oo baktigoodu xaaraam u yahay marka muxuu yidhi khusa minhu waxa laga soo saaray oo laga khaas yeelay oo aayaddan cumuumkeeda laga khaas yeelayba assamaku kalluunkii iyo waljaraadu ayaxii biqowlihi sala allahu calayhi wasalam uxillat lana maytatani wadamaani ama almaytatani faaljaraadu waalxuutu وأma الdmani fالضxaalu واlkabidu sida xadiidka tatimadiisu ahayd bal xadiid baa aayadda maytadu waa lafdigaa caamkaa cumuumkeeduna wuxuu shamlinayay wax kastoo baktiyey maxaa xadiidkani kuba yimi xadiidkana kollay waxa weeyaan axmed iyo ibnu maajah iyobaa wariyey suu xafdigaa sanadkiisana dacfi waa ku sugan yahay ee laba bakti baa naloo baneeyey waa laba shay oo ama laba xayawaanoo intay baktiyeen aan u baahnayn in la gowraco ee baktigooda iyagoo baktiye haddana la cunayo marka maxay taasi noqonaysaa maytadii xaaraamtayd labadaa way ka baxaysaa oo maytadaa laynaga xarimay wixii aan labada ahayn bay noqon labadan baa ka saar xadiidkaa ka saaray wixii aan labada ahayn baa maytadii xaaraamtayd ay noqon labadiina waa maxay iyo wadamaani laba dhiig oo dee dhiiguna xurrimat calaykum almaytatu baa aayaadkeedii ay kuba soo noqnoqotay buu la wada socday laakiin dee waana dhiiggii masfuuxa ahaa kana dhiig masfuuxa masaa'ila ma aha haddaba iyo laba dhiig ama almaytataani labadan bakti ee xalaasha ah faljaraadu waalxuutu dee waa ayaxii inagu haddaan ku dhacno inaan ayax cunaba iyo waxa weeyaan kalluunkii waxaa bad waxa weeyaan dee dhibna mala ruuxu hadduu aanu xaaraamnimo dee uu xalaashiisa og yahay laakiin naftiisii oo dee ama dabiica aanu lahayn beledkiisiiyo waxyaalaha wuxuu uga joogsado taasi ma dhib ma lehe dhibtu wuxun bay noqon dee waxaa la leeyahay sharcigii baa xalaal ka dhigay inaad u ictiqaadiso inaanu ku bannaanayn ama waxan inuu xaaraam yahay laakiin hadduu ruuxu dee waxaan ma arki jirin halkii dadkiisii iyo dadkii meeshii uu ku dhaqnaada laguma cuni jirin taa ugaba tago rasuulkii ilaahayba markii dabi ama baashan dabiga la keenay iyadoo lasoo dubay ama laba soo xanidiyo hadiyana loogu keenay gurigana lalaba joogay dee muu cunin walow guriga hortiisii lagu cunayayo hadday xaaraamtii waa diidi lahaa markii la weydiiyeyna lam yakun biardi qawmi faajidu nafsii tacaafu buuhi dhulkii qowmkayga macnaa laguma cuni jiro waayo de carab may wada cuni jireen reer reerun baa cuni jiray ama dad baa cuni jiray lagu yaqaanay ee dhammaantood may wada cuni jirin marka dhulkii qowmkayga kuma sugnayn oo naftaydii baa diidan oo naftii baan ku dhacahayn weeye laakiin si kale waa kan hortiisiiba dee iska daaya dadkii mu odhan marka waxaan leeyahy haddaynu ayaxa ku dhici weyno ruuxu laakiin uu dee tan ictiqaadsanye laakiin ay tahay tan inaanu dabcigeena ahayn ama naf waxaynu naqaana ahayn taasi dee dhib ma laha laakiin tani waa ictiqaadka iyo xukumkii iyo in la ogaado iyo kalluunkuna xuudkuna waa wixii bad ku jira oo dhan ba bal dee culimada qaar istisaacad haba lahaadeen ama meelo qaarkoodi marka maxay noqotay maytadii kuwan baa lagaba soo reebay labada dhigna waa beerka iyo beeryartii wa mithlu qawlihi tacaala ilaahay qowlkiisiiba weeye uu yihi wayas'aluunaka cani lmaxiidi qul huwa adan faactasilu nnisa'a fi lmaxiidi walaa taqrabuuhuna xataa yadhurna ilaahay baa wuxuu yidhi iyagoo su-aashu xagga dadka ay kaba timi maxiidka maxaydka iyo bal markaas iyo dumarka waxay ka yeedhayaan waqtiga ay caadada leeyihiin bay ku weydiinayaane waxaa tiraa isagu waa shay mustaqdara ama waaba dhib ee dumarku inta ay xaydka kuba sugan yihiin ka dheeraada walaa taqrabuuhuna xataa yadurna hauna dhowaanina ilaa ay daahir noqdaan marka eeg lafsiga cumuumkiisa eeg de haweenaydii sida kale dee gurigii iyo waa lala joogayaye laakiin ha noqoto jimaac ha noqoto mubaashare iyo gogol in lala jiibsado lafdigan ka dheeraantu waxaabu keenaya dee aslahaan in laga dheeraanayo oo oon loo dhowaanayn xaalo mubaashare aan loogu dhowaanayn iskaba daa jimaace cumuumka aayadda taasaa kuma sugan laakiin maxaa dhacay khusa waa ficil baana khaas yeelaya maanta khusa waxa lagu khaas yeelay bimaa ru'ya wixii laga wariyey can caaishata caaisha iyo wa ummi salamata oo maxay ah annahu sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay kaana inuu ahaa yaamuru mid amra bacdu aswaajihi waa labadoodaba ka soo qaad labada aswaajtiisa barhkood ayaa wuxuu amrayay de aswaajna waa jamcu zawjin oo luqada dee fasiixina kolley ninka iyo naagtaba zawjun baa la idhahya lakiin taadu waa luqa laga badanya lakiin waa luqo jirta uun luqo jirta un weeye maaha laxan iyo se luqadii fasiixayd qur-aankuna marna kuma iman iyadoo zawjo laba isticmaalay dee zawjun baabay timi kana yamuru bacdu aswaajihi an tashudda inay adkayso ama ay xidho oo ay xidhato ziyaaraha hoos guntigeedo manaa goggaradeediiyo wixii intaa hoose ku xidhanaysa ee soo xidhato waqtiga ay caadada leedahay fa yubaashiruhaa markaasu haddana la mubaasharooniyo ujeeddada gogoshiibu kula jiibsanayey inteeda sariyo intaasoo kale iyadoona wax maro oo u dhexeeyaaba aanay jirin wuxun buu iska ilaalinaya markaa kulan uu iyadii ama jimaac uu jimaacown fa yubaashiruhaa waya xayd oo markaa macnu muxuu yahay aayadda cumuumkeedii wuxuu keenayaa ama cadamu lqirbaani fi lfarji wa gayri inaan loo dhowaan haweenaydii haddii meeshani ay tahay farjigii iyo oo jimaaciya iyo hadday tahay mubaasharadanba inaan loo dhowaan baa cumuumka aayaddu keenaya rasuulka ilaahay ficilkiisana salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh nahyigii ahayd walaa taqrabuuhuna xataa yadhurna muxuu ku khaas yeelay waa markay jimaac jiro oo dee in wixii aan taa ahayn ee mubaasharaa loogu dhowaanayo waa kan ficilkii rasuulku inoo caddeeyey inuu bannaan yahay marka cumuumkii aayadda jaanibkaas ahaa ayaa ficilka rasuulka oo dee isna xadiidkiisii uu khaas yeelay taasba wey xadiidkan horta bukhaari iyo muslim baa wariyey umu salama iyo caaishaba labadooduba way kaba wariyeen habeen dhaweydna waan soo sheegay waanan soo aragnay laakiin cibaaraday kaba cabireen mu'alifiintuma maxay noqotay bimaa ruwiya can caaishata siiqadan siiqatu tamriid la yidhaaho oo dee xadiid markaa sugan in siiqadan loo isticmaalana ma fiicno ama maba hagaagsan oo dee bal culimmadu qabxi qobxi bay kaba cabiraan dee dad badan ha kaba dhaco oo waayo siiqadii dee umuuraha sugan loo isticmaali jiray waa siiqatu jasmin ama siiqadani xadiidka daciifka ah iyo waxaan laba hubin ama sixadiisu meesha aanay jirin ayaaba meeshii loo isticmaali jiray siiqadanoo dee tii habboonayd waxay ahayd cibaaradan horena waan usoo aragnay inay bal dee yar istilaaxii guud iyo umuurihii ay ilaaliyaan kollay umuur ka qarsoonna raggan may ahaynba taasi waima aayatun halkana hamsadii way idin kor dhaban tahayna way hamsadu way sarraysaa ama dee ra'su caynka way ka hoos qornaanaysaa way way kasirsan tahay hadalkii baa inoo wada socday wahuwa ima aayatun tukhasisu cumuuma aaya waima xadiidun yukhasisu cumuuma aayatin waima aayatun aayad inay tahay waa jaanibkii kale tukhasisu khaas yeelaysa cumuuma xadiidin oo maanta hadday taa hore ay ahayd cumuumku uu ku sugnaa aayadda qur'aanka ah xadiidkuna kii khaas yeelay uu noqday maanta arrinkii baa isbedelayoo xadiidkii baa cumuum leh shumuulkii isaguu xaggiisa yahay ayaddii baana ka khaasan oo cumuumkiisii dee waxa weeyaan qayb ka mida saaraysa oo xukumkii cumuumkaasi lahaa kaba saaraysa aayad baa wax khaas yeelaysa mithlu qowlihi sala allahu calayhi wasalam maa ubiina min xayin fahuwa mayitun wixii laga gooyo wax nool waa bakti rasuulki ilaahay baa yidhi xadiidka abi daawud iyo tirmidiya baa wariye walow lafdigooda uu ahaa maa qudica min albahimati wahiya xayatun fahiya mayita macnaa wixii laga gooyo ruux bal maalan ama xay bahiimo xayawaan xoolahan aan dhaqanayno isagoo wixii aan la gowricinuu nool yahay waxaasi waa bakti oo maytadiisii buu la xukumaya maalan dee waanay isticmaali jireen inay aryaha oo kale ama idaa badhida ay ka gooyaan neefkiina way daynayaan neefki waa u caadi badhidii bay goosadeen iska cuni jireen jaahiliyadii carbeedsay ahaydba baa arkaa neefkii kurskii inay kaba gooyaan marka taasoo kale weeye oo ah neefku kol hadduu nooryoon la gowracin ajsaadiisa wax ka mida haddii la gooyo waxaasi wuxun buu la xukum yahay haddii uu baktiye xukumku lahaan laha dee neefku markuu baktiyana waxaa lama cuni jirin kana markaa waa baktin weeye bal xadiidku markaa muxuu keenayay wax kasta oo bahiimadii ka mid a ama xayawaankaa la qasho ee dee waxa weeyaan debxigu uu inoo baneeyo taasoo kale haddii isagoo nool laga gooyo waxaasi wuxuu doona haba noqdee inuu bakti uniyo aan lagu intifaacayn bal taas baa xadiidka cumuumkaasu leeyahy maxaa yimi oo qowl ilaahay ah husa waxaa lagu khaas yeelay biqowlihi tacaala wamin aswaafiha waawbaariha waashcaariha athaahan wamataacan ilaa xiin ilahay baa dee waxa weeyaan waa umuuro badan oo suuradda suuratunaxli inooguba dee inoogu nicmeeyu inoogu xusuusinayo inoogu madno sheeganayo si aan uguba shukrino suuraddaasna waa suurad nican badan kulansato xataa culimadii hore barhkood ayaa waxay kaaba cabiri jireen suuratu naxli bedelkeeda suuratu nicam waa nicmooyinkan badan ee ilaahay inoo yeelay layna xusuusinayo tii bay kaba mid ahayd bal markaa ilaahay baa waxaa kaba horreeyay dee juluudda ancaamta inuu inoogaba yeelo dee waa kaa buyuud ama aqalaba ay kaba samaysanayeen ay markaa ay guurayaanna u fududida inay qaataan oo kale hargeheed iyo waxyaalahaas iyo siay ugu isticmaalayeen haddaba ilahay wuxu uhi wa min aswaafiha macnaa wuxuu idinka yeelay ilaahay aswaafteeda waa dhogortan idaha iyo wa awbaariha gaameeladeeda ama dhogortan geela iyo wa ashcaariha dee timaheediisa dee riyaha iyo idaha iyo bal matalan shacarkoodaas asaasan wamataacan ilaxin macnaa waa waxyaalo ee dhagortaa inta goosata amba gogol baa laga samaystaa waxyaalo kale oo dee lagu intifaacay ilaa waqti ayaaba laga samaystaa oo marka aayadda maxay inoo faa'iideynaysaa neefkii xoolaha ahaa dee waatan oo dee dhoolka idahooda iyo dhogorta badan ay leeyihin ooba loo xiraayo oo lagu intifaacaayo haddii dee dhogortiisan uu leeyahy isagoo nool la goosto oo wax laga samaysto ama huha laga samaysta ama gogoliya ama taase inay bannaan tahay waana shay ilaahay inooguba nicmeeyey marka maxay noqotay xadiidka cumuumkiisii xataa dhogortaasna way ku jirto in waa wax neefkii oo nool laga goynaye inaan lagu intifaacin cumuumkiisa taasaa ku jirtay aayaddii baa qaybtaa saartay oo waxaan ah ruux wax nool oo bahiime ah oo wixii dee hilibkiisa la cuni jiraya inta uu nooriyey haddii laga goosto baktiga noqonaya waa wixii aan ahayn dhogorta iyo waxyaalaha aan ahayn bay noqotay aayaddii baa markaa taa khaas yeeshay marka waa aayad khaasa oo xadiid cumuumkii khaas yeeshay waay wamilu qowlihi sala allahu alay waslam waa xadiid kaloo isna cumuuma rasuulka ilaahay qowlkiisiiba weeye uu yidhi ida altaqa almuslimaani bisayfayhima falqaatilu walmaqtulu fi nnar waa xadiid habeen dhaweydaan soo marray halkii cumuumka oo laba shaksi oo ama laba shaksi oo muslimi hadday iskala hor yimaadaan wixii ay ku dagaalamayaan dee seefta berigaa hore lagu dagaalami jiray waran iyo laabna waa ula socday iyo umuurahan khinjar iyo waxyaalo ee umuurihiina way isbedeleen oo waa wixii lagu dagaalamayo laisku dilayo un hadday iyagoo dagaalamaya iskala hor yimaadaan eeg waa laba wasfiga ilaasho waa laba shaksi oo muslima weeye marka madaxnimo ha isku haysteen meel ma'mulkeed ha isku haysteen wuxuuna kala riixanayeene laba shaksi oo muslimiin dhexdoodii hadday iskaba hor yimaadaan oo ay dagaal ay iskaba hor yimaadaan falqaatilu walmaqtuulu fi nnaar kan wax dilay ee isagoo la baashire wixii iyo kan dee isna doonaya kan kale inuu dilo isna waa doonayeen oo taasuu ku galay xirsiganuu isna lahaa waa lagala horreeyey una adishide labadooduba ehlunaar weeye waadnaa labadii shaksi weeye waqtiyadaa horena waliba dee dilku labadoodu ku koobnaanaya maanta heerkay joogto labadii isdilayaba kuma koobne ummado kalea kuba dhimanaya bal markaa in labadaasba ehlunaar weeye haddaba xadiidku muxuu keenayay shaksi kastoo muslim oo shaksi kastoo muslima la dagaalamayo dagaal ay iskaga hor yimaadeen labadooduba uu ciidkan inuu haysto ehlu naar yahay waa cumuumkii xadiidka marka muxuu yihi khusa waa la khaas yeelay biqowlihi tacaala faqaatilu alatii tabqii xataa tafiya ilaa amri illah manaa dadkii muslimiinta ah horta hadday laba daa'ifoo muslimiinta ka midi ay dagaalamaan oo islaynayaan waxaa layna faray in la heshiisiiyo heshiiskii iyo wixii baa lagu guulaysan waayeyba dee taa iyadu gardarrada leh ee baqiga leh si dee loogu soo dabaalo sulxigiyati la dagaalama ayaa ilaahay yidhi dee waxaana imanaya iyaduna daa'ifadii buqaadahayd haddii cid daacadoodu ay meesha waajib tahay ama daacadooda in la adeeca ay meesha taallo ay jirto oo dadkii muslimiinta madaxdoodiiba ciddii dee bal matalan lagu tirinaya inay buqaad tahayna waa xukumkii haddaba la dagaalamaa la yidhi ila amarkii ilaahay usoo laamayaan marka maxay noqotay markaan eegno daa'ifadan waa muslimuun iyaduna oo dee aayaadkan suuradan kuma sugnaa baabay kuma caddayd oo in daa'ifataani minalmu'miniina iqtatalo laba daa'ifoo dee muslimiintii ama mu'miniintii ka mida hadday isdilaan magacii way wataanuun iyagoo isdilaya magacii wataan waa mu'miniinta ama muslimiintii baa la leeyahy waa markaa laba muslim oo iska hor yimi haddana dee qolaa la baneeyey dagaalkoodii oo markaa wixii muqtadihiisa ay timaado in lala dagaalamo marka muxuu baxayaa kan loo baneeye laba amree laleeyahy kuwa caynkaasa la dagaalama ee isaguma soo uu ka baxay alqaatilu walmaqtuulu fi naadiri hadduu qaatilka iyo hadduu maqtuulka iyo labadiiba waa ka baxaya marka xadiidkii cumuumkiisii aayaddaa khaas yeeshay weyn wa ima xadiidun weli hadalkiiba inoo socda waxaan naskan wax khaas yeelaya inuu xadiid yahay yukhasisu cumuuma xadiidin xadiid kale cumuumkii khaas yeelaya mithlu qowlihi sala allahu alayhi wasalam fi ma saqat isamaa walcushru wixii samadu ay waraabiso ujeeddadu waxaan dadku ay beeranayaan ee roobkan ku baxaya samadu waa taa waa roobkiie alcushru cushri baa ka waajibaya oo marka toban meelood loo qaybiyo ruuxa wixii khaarijka ee u baxay ayuu meel seke ahaan u bixinaya xadiidka bukhaari baa ibnu cumar xadiidkii kaba wariyey marka xadiidka muxuu cumuumkiisu yahay wixii baxay oo dhan ee roob ku baxay ama ha yaraado ama ha badnaado imaka waxba aayaddu dee waatan waa lafti cumuum ama ha yaraada ama ha badnaadee wixii kolba usoo baxay hadduu xataa toban kiilo noqdo in dee kiilo la bixiyo weeye taas baa cumuumka xadiidku inoo faa'iideynaya laakiin khusa biqowlihi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay qowlkiisii baa lagu khaas yeelay uu yidhi isna xadiid bukhaariya muslim ay wariyeen laysa fi ma duna khamsati awsuqin sadaqa shan wasqi ama shan awrarba sidii cibaaradeeniiyo laqbadeenu ay ahayd bal matalan waa in saddex boqol oo saac buu noqdaa waa taqriiban haddaan eegno waa waxa ilahaa toddoba boqol iyo kontomeyo kiiloba gaadhi kara taasoo kale haddii shan wasqi wixii ka yar seka ma ahna ujeeddadu ruuxii samadii baaba ama roobkiibuu beertii ku beertay hadhuurhkiibaa u baxay hadhuurhkii u baxay waaba qadar ka yar shan wasqi intan sakaatulfidriga aan u bixino dee waxa weeyaanba ayay noqonaysaa wasqigu waa situna saacane shan wasqi ilaa saddex boqol oo saac ama bal haddii aan laba kiilo iyo bal aan badhba gaadhsiiyo intay bacd alculamaa ku qadaraan saac inuu yahay ilaa toddoba boqol iyo konton kiilo buu noqon laakiin haddii laba kiilo iyo afartan garaan baba la idhaaho dee waxay tegi kartaaba intaasi ilaa lix boqol oo dee kiilo iyo waxyaalo ee adigu bal toban gadbadood oo imika shan boqolo waabay ka yar badnaan kartaa oo deminkoto kiila bay ka yar badnaanaysaa imaka intani wixii intaa ka yar inuu isagu wax kala baxa mooye seke waajiba laguma laha marka maxay noqotay cumuumkii kaa hore wax yar iyo wax badan ba seke in laga bixiyo ahayd ama cushri inuu ka waajibayo maxaa lagu koobay waa wixii shan wasqi gaadhsiisan wixii ka yar iyada seke laguma laha xadiidkan baa khaas yeelay kii hore ثانiya taasi nas buu ahaaye kii labaad alijmacu ijmaacii weeye milu qowlihi tacala waa ijmaac oo wax khaas yeelaya milu qowlihi tacaala yuusiikum allahu fii awlaadikum lidakari milu xadi lunhayayn ilaahay wuxuuhi waa idin dardaarmayaa carruurtii aad ahayd ama carruurtiinnii xaggii dhaxalka oo kii laba laba dhadigood intay qaataan in leeg buu qaadanayaa bal markaa ay dee saasoo kale casabadaa yihiin ay kulmaan marka waxaa xadiidku markaa inoogu sugan awlaaddii dhammaantood waa walad kastoo dee waalid dhalay inuu dhaxalkiisu sida noqonayo oo uu dhaxalkii wax ku leeyaho oo weliba si u dhaxlayaa tan ay tahay khusa minhu markaa waxaa laga saaray kan alwalad araqiiqu hadduu ilmuhu addoon yahay oo aabihii uu meeshii dhinto oo kale dee xoolihii isagii baaba addoonoo la leeyahay waxba kuma laha marka waladkii raqiiq ahaa ijmaacii baa saaray marka ijmaacii baa khaas yeelo waladkii addoonkaa meeshuu kaba baxay wa minhu umuuro kaleo aayaddan khaas yeeshayna horeynu usoo marnay oo iyada halkii cumuumkii wa minhu waxaa kaba mida noocan ijmaacu khaas yeelaya takhsiisu alcumuumaati almaanicati min algarar cumuumaadkii hor joogsanayey inoo diidayey inaga manceeyey qararka bilijmaaci taasna waaba takhsiis cumuumaadkaas oo la maaniceyo qarar muxuu yahay horta qarar dee waa axaadiis baa kuba timi ama xadiidkii shahiirkaa dee buyuuc badanna uu shamlinayaaye nahaa can beyc algarar rasuulkii ilaahay waa nahiyey beyca qararka qarar waa wax kastoo aan caaqibadiisa iyo wuxuu noqonaya aan la ogeyn wixii aan awood ruuxu u lahayn tasriimeenu gacantiisaba kuma jiro ciddii ka iibsatay ama uu kaba iibiyey gacanta kama gelin karo wixii daahir sare oo dadka bal maalan soo jiito oo la yidhaha malaa waa fiican yahay lahaa laakiin baatinkiisa iyo hoostiisu ay sidaa kaba duwan tahay taas baaba qarar lagu magacaabaa dee qararkii neef kaa lumay oo kale iibkiisa aada iibisaayoo kale waxa weeyaan qarar buu noqon wax dee aan la ogeyn xaqiiqadiisii waaba sanduuq wixii ku jira aad tidhi waxaa ku jiraan kaa iibinaya muxuu noqon wxoola wuxuu noqon doonaa wax badan iyo wax yar iyo taa lama garanayo iyo nawaabic qarar horta waa lafti shaamila oo dee buyuuc badanna ay noo soo gelayaan markaa munaabadadii iyo mulaamasadii iyo wixii oo dhan muxaaqaladii iyo idna waa nooc qarar un iyaguna bal haddaba cumuumaad baa jira waa ujeeddadu axaadiid caama oo keenaysa qarar dhammaantii meesha inu ka baxayoon iibkiis iyo waxaasiya in lagu tacaamulo aanay banaanayn maxaa lagu khaas yeelu leeyahay bilijmaaci calaa jawaazi lmudaaraba mudaarabo banaanideed ijmaacii lagu ijmaacay mudaarabadu waa iyadoo nin xoolale iyo nin xoog loo iskaashaday nin baa xoolale lacag buu leeyahy o nin kale u dhiib uhi inoogu shaqee wixii ka soo baxana waan wada leenahay midna xooggii buu leeyahy midna xoolihii buu leeyahay taas waa mudaarabo la yidhaahaa luqadii dee marka la eego reer ciraaq weeye qiraadna waa luqadii reer xijaazba qiraadna waa la yidhahaa reer xijaaz oo kale saasay labada madhabood xanaabilada iyo qolooyinka xade iyo xanafiyadu oo reer ciraaq ahaa mudaarabo unbaa kutubtooda ku timaada dee qolooyinkii reer xijaazta maalikiya shaaficiya qiraad baa kutubtooda kuma timaada bal markaa taas oo kale qarar baa ku jira qararka ku jira waxa weeyaan bal ninku markuu wixii ku shaqo tago sanad dhan uu shaqeeyo inay wax soo bixiyeen kale war looma hayo wax soo bixiy waxaa dhici karta inaanay waxba soo bixin marka wixii wax la og yahay maaha oo dhici karta idinku ninkaa tacabkiisu khasaaro kana dee xoolihiisii inay khasaaro xoolii ku yimaadaan waxba lagama helina tanna oo xoolihiisii khasaaradan way dhici kartaa haddana maxaa jira way banaan tahay oo dee maslaxada weyn ee ku jirta ayay banaan tahay waana lagu ijmaacsan yahay marka iyadoo qarar jiro ijmaacan ah jawaaskeeda ayaa cumuumaadkaas meesha taa manceeyay khaas yeelayo ee wixii san ee maslaxa ay kuma sugan tahay waa ka baxayn san oo kale haalian kii saddexaad alqiyaasu milu qowlihi tacaala azaniyatu wazanii fajriduu kula waaxidin minhumaa mi'ata jalda waa aayaddaas ee ilaahay nagu amreeyey haweene iyo dee adigu rag iyo dumarba waxay zinaystaa in an dee muxsaniin ahayn in la xado oo boqol ulood lagu dhufto faina cumuuma azaniyati cumuumka zaaniyadu khusa waa la khaas yeelay binasi nas baa la khaas yeelo wahuwa qowluhu tacaala fi limaai fain atayna bifaaxishatin facalayhina nisfu maa cala lmuxsanaati min alcadaab oo dumarkaa imaada ama addoomuhu hadday zinaba laba yimaadaan dumarkii xorta ahaa wixii korkooda ahaa ee cadaaba kala barhkiiba hadday boqol ulood dumarkaa lagu dhufanayay iyada nuqsaan baa kuma jirto waa tan sidii xoolo loola mucaamalooda konton uloodun baa lagu dhufan marka iyada tan nas baa khaas yeelay ama cumuum zani ninkii baa meeshii soo baxay iyada dee inay dumarkii un baa la khaas yeelee fa huwa mukhasasu biqiyaasi alcabdi cala alama waxaa isaguna addoonkii kii xorta ahaa dee xukumkiisii ka khaas yeelayo ka saaraya qiyaas addoonkii addoonta looga qiyaas qaadanayo macnaa waxa weeyaan markay noqoto wasfigan dukuure iyo unuusa iyo halkan xorriye iyo taas oo imaan dee wax dukure iyo unutha ma noqdaan wasfi wax lagu kala farqiyo oo wasfi ay dardi kaba cabiraan xaggan usuulka ma keena tafriqo markaa addoonkii addoontii unbuu laba mid yahay wax udhexeeyaa ma jiro kol hadduu taa yahay xukumkii addoomi lahayd waa leeyahay oo isagana dee qiyaas baan ku khaas yeelaynaa waa qiyaaskan naskan isagu adeegsanaya ama naskan kuba xidhan aan aragnay waa licadam lfaariq raabican kii afraad alxisu wa min amhilatihi qawluhu tacaala buxsamayan sama الله سبحانه وتعالى أعلم